magaalada nairobi waxaa maanta lagu daahfuray toddobaadka dhaqanka soomaalida ku nool magaalada nairobi waxaana soo qabanqaabiyey xubnaha xarunta ow jaamac ee magaalada nairobi maxamed xasan oo ka mid a xubnahaasi ayaanu su-aalo kala duwan ka weydiin doonaa toddobaadka dhaqanka ee maanta ku daahfureen magaalada nairobi khadar adiga iyo bulshadana daawanaysaba ama dhegeysanaysaaba waan idin salaamayaa maanta waxaa si rasmiya noogu furmay barnaamijkii toddobaadka dhaqanka soomaalida oo runtii ah barnaamij aad u ballaadhan qaybo kala duwan oo noocyo dhaqan ah leh qaybahaas haddaan wax kaaga tilmaamo waxaa ka mid a saaad ujeeddo waxaa lasoo bandhigay aqal soomaaligii oo aloolkii iyo dhigihii ka samaysan laakiin dadkii ka maqan yahay dadkiina la saari doono si ay dadku arkaan waxaa kaloo ka mida agab dhaqameedyo kala duwan oo ilaa soddon ka badan oo ah wixii dadku ay isticmaali jireen nolosha ku isticmaali jireen dhammaan waxaasna wixii ay geedaha iyagu ay leeyihiin ka samaysteen ah sidoo kale waxaa ka mid a qayb ah buug bandhig buugeed oo ilaa saddex boqol oo nooc oo buug aho kala duwan ayaa lagu soo bandhigay waxaa kaloo ka mida hawlihii kale ee dhinaca marka aroosyada iyo xafladaha la samaysan jiray waxyaabihii quruxda ahaa ayaa ka mida waxaa ka mid a ciyaarihii ciyaar soomaaliyeedyadii sidoo kale sheekooyinkii caruurta ayaa ka mida oo geedka hoostiisa loo goglay darin intaa waxaa dhinac socda barnaamijyo dooda ah oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha tahriibka qaxootinimada oo dhammaantoodba quseeya dadka soomaalida meeqa maalmood buu soconaya maanta oo khamiisu bilowday ilaa maalinta axadda ah ayuu soconayaa barnaamijku waa barnaamij soomaalidu iyadu ugu tala gashay inay bulshada kale ee aan soomaalida ahayn isku barto bartana waxay ay ahaan jireen iyagu iyo waxay dhaqan iyo iyo farsamo u lahaayeen waay aad baa umahadsanta maxamed magacaaga walaal nimco nimco maxamuud haye nimco
waa maalin wanaagsan marka tag waxaan ka leenahay kusoo qaybgala waa afar cisho wanaagsan marka fardoosa wallaahi aad ula shaqaysay oo rabnaa inaan aad ula hadasho fardoosa
aad iyo aad baa nimco u mahadsantay aad baan horta v ooda ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgal kasoo qaybgaleen iyo inay naga waraystaan toddobaadka dhaqanka iyo aqoon iswadaarsiga sidaan u sheegnay hadda ka hor oo aan uga sheekeynay yaasiin ciise wadhe waxaa waaye toddobaadka dhaqanka iyo aqoon iswadaarsiga sanadkan halku dhigiisu waa isbeddel sidee uba isu bedeli kadhaa horumar naftaada u gaarsiin kadhaa sanadkii horena markii aan halku dhig wuxuu ahaa sidee naftaada u aqoon kartaa soo tanina way ka dambaysaa waa isku dabaxir mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay munaasabadda toddobaadka dhaqanka soomaalida ee magaalada nairobi waxaa ka mid ah safiirka dowladda soomaaliya ee dalkani kenya mr ambasador jamaal bal ka warran munaasabadan iyo qaabkii aga soo qaybgasheen iyo waxyaabihii laga jeediyey aad ba mahadsan tahay saad arkaysa munaasabadda wax ka soo qayba dad badan oo soomaaliyeed isugu jira soomaalida waddankan soomaalida soomaaliya ka timid iyo dad badan oo soomaalida qurbaa cusub runtii waxaa lagu farxo wey in sanadkii labaad hadda hay-adda jaamac cumar ciise iyo hay-adaha kale la shaqaynaya ay soo qabanqaabiyaan anagoo iyagoo anagoo taageerana safaarad ahaanna in xarunta hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed lagu qabto nairobi runtii wax lagu farxo weeye aad iyo aadna ugu faraxsan haddaan nahay mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee joogta kenya waxaa ka mid ah xildhibaan yuusuf xasan bal waxyaabihii lagu soo bandhigay iyo hadalladii aad ka jeedisay marka ugu horraysa waa farxad weyn inaan ku dhigno xaflad sidan oo kaleeta ah oo lagu xusaya dhaqanka iyo hiddaha soomaalida soomaali badan baa isugu timid fanaaniin fara badan waxaanan ku xusaynay maanta taariikhda iyo dhaqanka dadka soomaalida aniguna meesha waxaan ka sheegay muhiimnimada dhaqanka qofka biniaadanka uu noloshiisa ku leeyahay khaasatan wakhtigan soomaalidu ay kala daadsan tahay oo dagaal iyo uu burburiyey oo ay ku faafeen adduunka oo dhan qurbajoog ay noqdeen marka waxaan xusay annaguba markii ugu horraysayeen kenya nimid oon soo gudubnay webigan tana river inaan ahayn qurbajooggii ugu horreeyey soomaaliyeed marka waalidiinteennu dib bay noogu celiyeen gaarisa iyo wajeer halkaasoo aan ku soo barannay dhaqankeenni afkeenni iyo diinteenni beryahan dambena xarunta dadka soomaalida ee dadku ay aad u yimaadaan nairobi baaba noqotayba khaasatan xaafadda islii kumanaan dadka qurbajooga ayaa xaasaskoodii iyo caruurtoodii u soo raray sifa ay afkooda dhaqankooda iyo diintooda ay dib u bartaan maamahaye magacaaga sahre cabdal xuseen haye munaasabadanaa ka soo qaybgashay haa nasabadanaan ka soo qayb galay haye ka warran bal maxaa lagu soo bandhigay waxaas alaabaanu soo bandhignay hooyooyinkii sameeyey baanu nahay aqalkaanu dhisnay shalay maantana alaabtii baanu keennay haddii hiddadii dhaqankaygii inaanu soo bandhignaanu rabnaa waxyaabaha soo bandhigteen maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dee xeedhadii waa fujaankii waa hadhuubkii waa dhiishii wax walba waa gambarhkii waa waa dabaqii kilaakii tu ikonaaya waa wada iyagii